فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo si ba'an u weeraray xasan sheekh maxamuud kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay muqdisho nuxurka shirkiisa jaraa'id ayaad dhegaysan doontaan saxafiga cabdimaalig muuse coldoon oo ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheena falastiin isagoo muslimiinta u soo jeediyay inaysan ka caajisin u damqashada reer falastiin xamlo bulshada looga saxayay qur'aanka kariimka oo lagu soo gabagabeeyey degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda lagu soo xirayay xamladaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamkana kama marna meesha waa markan iyo dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa toddoba-iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriga ah aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder dagaallo culus ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaasoo ay ku lowlamayaan maleeshiyaadooda taabacsan dowladda xabashida wararka ka imaanaya soomaali galbeed ayaa sheegaya in dagaalada maanta dhex maraya maleeshiyaadka canfarta iyo kuwa soomaalida ay ku dhinteen tobanaan ruux islamarkaana ay qoysas fara badan ay ku barakaceen sida laga soo xiganayo dad ku sugan jiidda dagaalka maleeshiyaadka canfarta ayaa laga qabsaday dhowr tuulo waxayna maleeshiyaadka soomaalida kaabiga ku hayaan deegaanka garabiciisa oo ay u jiraan wax ka yar lix kilomitir ethoobiya ayaa lagu eedeynaya inay xukuumaddeeda dagaalkani ka dambeyso iyadoo doonaysa inay isku layso soomaalida iyo canfarta oo waa si guud laba qowmiyadood oo muslimiin ah dagaaladan ayaana dhibaato lagu gaarsiinaya dadka shacabka waxyeelada ugu badan waxaa bishii lasoo dhaafay loo geystay soomaalida xoolodhaqatada ah kuwaasoo tuulooyinka laga gubay xasuuqyo cusub ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza war cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kicin in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana ku shahiiday dadgaaraya afartan ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol iyo konton kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqaymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saynada yuhuudda waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda xaafadda ashajaaciya ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xaafadda asabar ee koonfurta magaalada khaza iyana waxay yuhuudda ku beegsadeen dabaq halkaa ku yaalay waxaana duqeyntaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxay dhanka kale ciidamada yuhuuddu qirteen in dagaallo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay la galeen muqaawamada islamarkaana ka dhacay deegaano ka tirsan qidaaca khaza in looga dhaawacay afar iyo toban askari balse xaqiiqada ay yahay in ciidamada yuhuudda laga dilay askar badan kuwo kalena laga dhaawacay halka sidoo kalena laga gubay gawaari badan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku goodiyey inay burburin doonaan xukuumadda yuhuudda ay haatan dhisan wasiiro ka tirsan xukuumadda yuhuudda ayaa ku hanjabay inay ka bixi doonaan islamarkaana ay burburin doonaan isbeesiga talada haya haddii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu aqbalo xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha mareykanka joe baiden wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga ee maamulka yuhuudda ayaa si cad u sheegay inay kasoo horjeedaan xabad joojinta lala galaya muqaawamada waxayna xuseen in heshiiska uu ka horeeyo in la burburiyo awoodda muqaawamada waxayna wasiiradan ugu digeen ra-iisul wasaaraha yuhuudda inuu aqbalay hindisaha xabad joojinta oo uu soo jeediyo madaxweynaha dalka mareykanka waxayna sheegeen in haddii uu aqbalo qorshahan ra-iisul wasaaraha yuhuudda ay ka hor imaani doonaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo cadaadis xoogan kala kulmaya madaxweynaha maraykanka ayaa dhankiisa aqbalay heshiiska xabad joojinta wuxuuna sheegay inaysan jiri doonin xabad joojin joogto ah ilaa laga burburiyo awoodda wax iska caabinta reer falastiin lagana soo daayo la haystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta dalka meldevis oo laga mamnuucay baasaboorka maamulka yuhuudda dowladda meldevis ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan dadka haysta baasaboorka maamulka yuhuudda xilli maamulka talaabiib uu duuqay maar xandaraha ka wado ghaza xafiiska madaxtooyada ee jasiiradda badweynta hindiya ku taalay meldevis ayaa war qoraalla way soo saartay ku sheegtay in madaxweynaha uu go-aansaday inay soo saaraan xayiraad dhanka yuhuudda kadib talabixin ka timid golaha wasiirada markii uu soo baxay warka mamnuucista ee maldevis wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa kula talisay dadka yuhuudda ah inay ka fogaadaan safaaradda jasiiraddan iyadoo muwaadiniinteeda hadda ku sugan dalkaasi ugu baaqday inay ka soo baxaan dab xoogan ayaa ka kacay meel u dhow xarunta baarlamaanka yuhuudda wararka ka imaanaya dhulka uu gumaysiga ku haysta yuhuudda ayaa sheegaya inuu maalintii shalay dab ka kacay deegaan lagu magacaabo waadi asaliib oo u dhow xarunta aqalka koongareska ee baarlamanka maamulka yuhuudda iyo waxaa loogu yeedha madxafka sahayuuniyadda oo dhanka galbeed kaga beegan magaalada alqudus waaxda dabdemiska ee maamulka gumaystaha ayaa ku dhawaaqday inay saddex iyo labaatan shaqaale dabdemis ah iyo sideed diyaaradood oo gurmaddah ay u dirtay goobta si ay u demiyaan dabka iyadoo intaa ku dartay in xaaladda jirta iyadoo intaa ku dartay in dabeesha jirtay xaaladda ka dhigtay mid adag oo wakhtiga dabka sii dheereysay ila wareedyo ayaa waxay xaqiijiyeen in dabkan uu gaaray saqafka saree dhismaha waxaa loogu yeedha madxafka yuhuudda halkaasoo si deg deg ah looga saaray shaqaalihii ka howlgalaya dhismahaasi lana joojiyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo midka dadka ilaa iyo iminka si rasmi ah looma shaacin sababta rasmiga ee ka dambeysay dabkan muuqaalo laga soo duubay goobta uu dabka ka kacay oo u dhow aqalka koongareeska yuhuudda ayaa lagu faafiyey baraha bulshada waxaa soo baxay natiijooyinkii ugu dambeeyey ee ka soo baxa doorashooyinkii south africa waxaa la tiriyey badi codadkii laga dhiibtay doorashooyinka baarlamanka ee ka qabsoomay dalka south africa sagaal iyo labaatankii bishii may ee bishaynu soo dhaafnay xisbiga talada dalkaasi haya a n c ayaa markiisii ugu horeysay muddo soddon sanaha waayey aqlabiyadii uu ka heli jiray doorashooyinka a n c waxa uu helay afartan dhibic labaatan iyo kow boqolkiiba taasoo noqonaysa aqlabiyad yar marka loo eego siday yahan jireen xisbiga isbeesiga dimuqraadiga d a oo mucaaradka ugu weynah waxa uu helay labaatan iyo kow dhibic toddobaatan iyo sideed boqolkiiba halka xisbiga m k a uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaas jacob zuma uu helay toban iyo afar dhibic konton iyo sideed boqolkiiba guddiga doorashooyinka ee south africa ayaan la rajeynaya inuu ku dhawaaqa natiijada doorashooyinka guud ahaan dadka qaatay kaararka codaynta waxay tiradoodu noqotay ku dhowaad labaatan iyo sideed milyan oo qof laakiin waxaa codkooda dhiibtay toban iyo lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof tani ayaan lagu sheegaa heerka cod dhiibashada ee ugu hooseeyey soddonkii sano ee ugu dambeysay marin biyoodka banama uu qarka u saaran inuu xirmo wararka ka imaanaya qaaradda amerika ayaa sheegaya inuu biyoyareeyey gacan biyoodka banama oo ka mid ah marin biyoodyada ugu muhiimsan caalamka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda banama ayaa sheegay in jiilaalka iyo roobyarida ka taagan waddanka ay sababtay inuu biyoyareeyo kanaalka arrinkaas oo sababi doonta in maraakiibtu ay isticmaali waayeen marinkan muhiimka ah gacanka banama ayaa isku xidha badaha atlantic iyo basifika waxaana markan isticmaala labaatan boqolkiiba maraakiibta caalamka halka afartan boqolkiiba maraakiibta maraykanka kuwa ganacsiga iyo kuwa milatariga ay gacankan isticmaalaan taariikhda waa markii ugu horreysay uu gacankan beeyareynayo arrinkaas oo loo sababeynayo abaaraha iyo kuleelka caalamka kusii baahaya saddexdii sanee lasoo dhaafay intaas ayaan dhegeystayaal caawa kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegeysateen هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa si ba'an u weeraray xasan sheekh maxamuud kadib markii uu shir jaraa'id ku qabtay muqdisho shirka jaraa'id ayaa lagu weydiiyey su'aalo isagoo ku soo hadal qaaday hannaanka loo galay dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud iyo musuq maasuqa hareeyey dowladda federaalka madaxweynaha keliya shan safar oo isku xigta ayuu magaalada nairobi ku tegey toddobaadkiina dhaafay saddexda madax ee dalka ugu sarreysa ayaa nairobi isku dabamaray waxaa kaloo intaa dheer musuq aad u baahay oo ay dadkii ka cabanayaan waxaasoo dhan waxay keeneen in uu dalkii u muuqdo in uu yahay mid rajo aysan ka soo bidhaamaynin waxaan islahayn xadka canshuurta la qaado iyo adeegga wax lagu qabto sababtana waxaa ugu wacan inay canshuurtii qaadayaan shirkado gooni ah bannaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo dadkii aan waxba loogu qabanin haddii muwaadinka laga qaado canshuur guri canshuur ganacsi canshuur jidka uu maraya gaarigiisa canshuur waxa soo galo inkamkiisa ah canshuur mishaarkiisa ah canshuur la yidhaahdo ama adeeg la yidhaahdo qashinkaa lagaa qaaday iyo qashinkaa jidka laga qaaday kulli asaga haddii lagu dallaco oo aan waxba loo qabanin laakiin taas beddelkeeda oo magaaladii bullaacado miran ay tahay jidadkii ay markii roobda xirmayaan oo meel la mara aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safrayaan magaalada gudaheeda oo ammaankii aanan horumar intii la keenay dhaashiisan aan lagu daraynin waxaa soo baxday dhalinyar yar oo meelaha ilaha dhaqaalaha jooga oo maalin kasta isugu faanaya hantida ay leeyihiin rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyar yar oo security-ga ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guryaad xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan nairobi meeqaa istanbuul ka iibsatay dhallinyaradii waxay noqdeenba kuwo isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay waxaa la mid ah in diblomaasiyaddeenni iska noqotay safiir walba meeshuu joogo inuu asaga go-aan ka gaaro oo waxaa dhacday in qadiyaddii sarabanitsa aan ogeyn ee lagu xasuuqay kumanaan kun ee muslimiin bosniya ah in ay dowladda soomaaliya codkeedii kala dhuumatay ay ku taageeri lahayd dadkaas warqadaha isdabayaacaya marna lagu xiraayo xafiiska unsom marna la leeyahay maaha sidii loogu talagalay hadalada soo baxaya la leeyahay amisom xilligaasay baxaysaa sanadka dhammaadkiisa haddana leeyahay madaxweynihii kenya uu leeyahay soomaaliya haddii ka baxaan amisom waa gacanta waxay ugelaysaa al-shabaab oo sidii asaga inuu wakiil naga yahay oo kale waxaad arkaysaa iyadoo laleeyahay maya ciidanka magacaa laga bedelayaa shaqadaa laga bedelaya dadka soomaaliyeed marka wax ay ka haystaan aragtiha arrintaas ma jiro waxaa u harsan mudaxileedkeeda labada aqal iyo madaxweynaha waxaa ka harsan sanadii dhowr bilood markaad dhegaysato xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ama kuwa ugu dhow ee xisbiga madaxweynaha ah waxay dhammaantood kuu sheegayaan dowladdii inay noqotay shirkad yar oo in kooban oo ehel iyo qaraabaha ay ka taliyaan dadku waxay isleeyihiin madaxweynaha aqoonna kuma yara waayo aragnimona kuma yara daana kuma yara eesee waxay yihiin laakiin madaxweyne cid kor wax kugu sheegtaa ama kuula dhiirataa ma jirto waxaan kuula tali lahaa inaad dalka u dhisto xukuumad tayo leh oo qaadi karta muddada yar ee koobanee harsan mas-uuliyadaha iyo taxadiyaadka hor yaalla oo aad iska dhaaftid dhalanteedka ah xukuumad aan karti lahayn inay dalka intii yaree ka hartay muddadii wakhtiga aad uga lumiso ogolaaw in dowlad goboleedyada ay galaan doorashooyin dhalanteedka ah iska jooga kursiga anigana hadhowdii markay iga dhammaato idinka igu taageera inaan joogo oo aanan doorasho la qabanin yose wakhti kaa luminin dagaalka al-shabaab waa dagaal u baahan midnimo in lagu wajo horaana loo yidhi waa laga xoraynayaa laba wiig iyo saddex wiig hirshabeelle iyo galmudug laakiin ma aysan dhicinin marka statementiyo maalin kasta iska ah dhalanteed intii la aadi lahaa waxaa habboon in dagaalka si dhaba loo wajo ta kale waxaa inii sheegayaa dagaalka al-shabaab waan ku jirnaa dowladda waan la safnayn safka horaan aan kaga jirnay laakiin dagaalka al-shabaab wuxuu u baahan yahay kow inuu leeyahay mission maxaa loo dirirayaa dadka in loo caddeeyo dagaalka sida loo gelayay istraatiijiyad loo gelay inay caddahay ciidanka iyo dadka saraakiishaha iskale laakiin waa inay yihiin dad khibrad u leh dadka hogaaminaya howshaas waxay kaloo u baahan tahay in la helo tacticadii arrintaas iyo logistigii ama agabkii taageero ama dhaqaale u baahnaa inuusan kala go-in maaha ciidanka ayagoo furinta jooga inay afar beri waxay cunaan waayaan sax maaha inana soo marta way dhacday marka wax isku xiran waayo guusha haddii la keenayo waxaa la yidhi cadowgaaga haddaa taqaanane asna aad taqaanid adna istaqaanid adaa ka guulaysta haddii aad asaga taqaanid adiga haddaa istaqaanidoo asaga aqoonina guusha waa inay dhexaysaa laakiin adduunku waxaa ugu daran marka adna is aqoonin cadowgaadan aqoon aqoonta maaha inaa hebel hebel isku taqaano waa inay kuu qiyaasan yihiin istraatiijiyada dagaalka agabka aa haysato tabarta aa wax ku geli karto sida aad u abaabulan tahay qaabka aa u diyaarsan tahay farsamada dagaalka aa ku gelayso dagaal wax saalan maaha dadka Soomaaliyeed way jecel yihiin waxaasoo dhanna waxaa muhiima dagaal qof sharciyad lahaa galo legitimacy meesha maba taalaba waa in la helaa horta sharciyaddii dagaalka lagu geli lahay waa in la helo waay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام markaana waa xalqada lixdan iyo afraad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena doctor qorax cabdulqaadir ayaa soo jeedinaya dhegaysta boon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano gowracato waxa uu yahay iyo waxa keena xanuunkaas bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay Eh, diphtheria ama gowracato is an infection caused by bacterium coronabacterium diphtheria cudurkan asaga waa cudur dilaa ah wuxuuna kamid yahay childhood disease ama six killer diseasena waa lagu daraa lixda cuduroo dilaaga ah caruurtuu ku badan yahay waa cudurro la iska tallaalo marka cudurka asaga ah waa cudur ay sababto bakteriyada loo yaqaano coronabacterium diphtheria ilma aragtadaas calaamadaha uu caan ku yahay cudurkan waxaa kamid ah oo ugu horeeyo bullneck waxaa loo yaqaanaa ama cunuga inuu cunaha ka bararo oo qoorta oo dhan haddii gadaali horeba isla ekaato weynaato waxaa kaloo kamid ah sore throat inuu dhuunta namar ku yeesho waxaa kaloo kamid ah qandho ka sareysa soddon iyo sideed ilaa iyo ka badan hosnes ama xabeeb in lagu arko ee, qanjirada dhuunta ku yaala inay ka bararaan in lagu arko xuub saaran dhanxanaga gadaashiisa oo markii lasoo fuuqan dhiig ka imaanayo waa calaamada lagu garanayo calaamadahaasuu caan ku yahay ee, cudurkani waxyaalaha dhakhtarka uu ku garto ama ku- aan ogaar waxaa kamid a calaamadihi aan soo sheegay iyo in la kaljar lagu sameeyo ama la la beero bakteriyada swab afka in laga soo qaado dhacaan laga soo qaado laga soo tiro boogta kadibna la tallaalo kadibna bakteriya la arko Ee, cudurkan waa cudur aada iyo aada u faafa marka waxaan kula talinaynaa qofka cudurka lagu arko kale in laga fasaxo xarumaha uu dadka la joogo sida dugsiyada madarasada macaahidda in laga fasaxo waayo cudurkan cudur aada u faafa waaye cudurkan daaweyntiisu waa pharmacotherapy oo dee daawu leeyahay waa bacteria prevention uu leeyahay cudurkan prevention waxaa kamid a talaal ilmaha la talaalo cudurada laga talaalo kamid yahay marka hooyo kasta oo aragto cunuga oo qoorta ka bararay qandha ee hayso xabad ee codkiisa isbedelay tabardarro ka dareemayso xuubka aan sheegayo oo markii lasoo fiiqan dhiig ka iman aragto si degdeg ah ha u imaado xarumaha ugu dhow ee caafimaad waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام saxafiga cabdimaalig muuse coldoon ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheena falastiin isagoo muslimiinta u soo jeediyey inaysan ka caajisin u damqashada reer falastiin
ilaahay wuxuu inoogu baaqay haddaynu nahay muslimiin inaynu midowno oo diinta islaamka ku midowno oo diinta islaamku ay noqoto ta ina midaynaysa oo wax ka sokeeya aynan ku midoobin ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu walaalayaal muuminiintu waa walaalo ilaahay baa inugu inugu yidhi inama almu'minuuna ikhwa sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiis uu soo saaray albukhaari oo laga warinayo annucmaan ibni bashiir radia allahu canh ayaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam sida ay muslimiintu isku yihiin buu ka warramaya mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam muuminiinta ku shabahay ama u eekeysiiyey ka dhigay marka loo eego sida ay isu jecel yihiin sida ay isugu naxariisanayaan sida ay isugu dabacsan yihiin inay yihiin hal jidh sida jidh xaalka muslimiintu hadda waa sidee sidee buu yahay muslimiintu waxa weeye maanta way kala tegsan yihiin midnimo kama dhexayso duweylaad dowlado yaryar ayay noqdeen oo loo taliyo la farageliyo la maamulo ayay noqdeen dalweynaha islaamka dalweynaha islaamku muuqaalkaasuu leeyahay baynamaa jizyadii iminka laga qaadi jiray gaalada hadda muslimiintii baa mid u eeg laga guraa oo baada oo aan baryo ahayn shidaalkoodii rag kale ka adeegsada oo u adeegsada dagaallo ay muslimiinta ku qaadayaan macdantoodii waa la qaataa oo muslimiinta lagula dagaalamaa iska daa inay jizye iminka qaadaane waxaana sawir idinku filan waxaa ka dhacaya filistiin muslimiinta filistiin way hareereeyeen waa dowlado ay ahayd inay u hiidhiyaan ayaa go-doomiyey reer filistiin iska daa yuhuudda yuhuudda intaynaan u tegin raggii aynu muxuu ahaay waxa weeye aynu filaynay inay u hiiliyaan ayaan ogolayn inay wax u galaan waxna ka soo baxaan xaggoodana lasoo maro dawo iyo hubna loo geeyo ma ogola iyo inay dad ka soo dagaalamaan halkaa maraan intay gacmaha saa uga xidheen ayay yuhuudda leeyihiin dil oo garaac marka hiilkii mey qofku wuxuu isweydiinaya qofka aan xaalka ogeyn waxa weye niyo wa kuwaas maxaa loogu heli waaye haddaan masar tago kale halkaasa ka soo geli lahaabu ayuu qofkii sodhan lahaaba arman urdun tagoo xaggaa ka soo galo laakiin run ahaantii intaynan muxuu ahaay waxa weeye reer bani israa'iil baa canaanan raggii aynu isxignay ayaa qayb ka ah waxaa ku dhacaya maanta maanta waxaa ku dhacaya walaaladiin falastiin beesha caalamka waxaa loo yaqaano ee aniguna aan u aqaano gaalada caalamka ayaa isugu tagtay walaaladiin falastiin beesha caalamka ha moodinaan inay yuhuuddu keligood ay la dagaalamayso muslimiinta gaalo oo dhan oo isbahaysatay sidii axsaab tii inoogu timi madiina ee aan waxba inaga helin ayaa maanta muxuu ahaay hareeraynaya duqaynaya markaa gaaladii adduunkuna saasay isugu hiirinaysaan innagii muslimiinta hayna waxa weeye saasaynu hayna markaa taasina waa damqasho kale sidaynu uga baxnaa dhibta wallahi waa fududahay sidaynu uga bixi lahayn waa in islaamnimadii loo loo noqdaa markaas alxallu huwa alislaam dadku xal meel kale laga raadinaya xalku dhibtayna haysatay ina damqaysaa wa aalamanii wa aalama kulla xurin su'aalu dahri ayna almuslimuuna وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون وحا الدمقي أو قف كستو حر الدمقي سؤاشا أه مسلمين تيمية مسلمين تيمية مسلمين تي بري قلبات كتلنيسي أدون كان كلمة يدو كسعونيسي مية marka xalkeenu dhibtaa waxaynu kaga baxaynaa waxa aan sheegayna ee lagu kala tegey ee maanta la daawanayo muxuu ahaay reer filistiin oo sidii la doono loo duqaynayo oo heer laga caajisay qofkiiba uu ka caajisay iminka oo isla muxuu waxa weeye waxa weeye waxa khalaas damqashadii ka tagtay dadkii waa ka tagtay damqashadii wala dareenka damqashadii waanu naga tegin hadduu kaa tegey noolee laga bilaabo iminka noolee muslimiinta mid baynu nahay inama almu'minuuna ikhwa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام dowro mudasho maalin socotay oo qur-aanka kariimka looga saxiyay qaybaha bulshada ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jamaama ee wilaayadda islaamiga ah jubbada hoose nabadoon cali xuseen suldaan cabdisalaan cismaan xaaji suldaan maxmed deeq iyo suldaan xaydar ayaa kalimaad ka soo jeediyey gebagabada dowrada أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى وما علينا ما كان كان قرح بضن وما أنت حفلة الاختتام كذا سيهي قال لي إنه ممكن يوم هاد علينا وحمل اسكسعد قرآن كريم كهواي ومد كوباد وهدن لو قبت دقمة الجمامة هرو أم سواركن حمله قال القرآن قرض الاسكسحاي هرو أم سواركن وما أنت كوبي تهي xamlo muddooyinkan laga waday degmada jamaame haweenka oo hadda intaasoo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhammaystirkeed ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu mahad celinaynaa iyo arintaas maktabkiisa awel maktab dacwa maktabka dacwada gobolka iyo walaayada gobolkaba waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa macalimiintii safar soo galeen yimideen degmada jamaame oo beryahaanba ku mashquulsanaayeen dowladan ayeenkana waa u mahad celinaa waxaa leenahay ilaahay ka abaalmariyo maanta farxad weyna meesha ka muuqato gabdhaha waa hadda waxaan arkeenni su-aaladkii la su-aalay hadda wax dhinac mare ma jirin wixii hadda maanta iyo ayaamakan lagu haayana hadda meeshayba ka muuqataa guusheeda waxay barteen inay soo bandhigeen waxaana ka rajaynaynaa ilaahay ka abaalmariya dhammaantooda inaa wixii ay qaateen ay ku camal falaan ayna ku dadaalaan dadkana ay gaarsiiyaan waa beryahan ba ka socotay gobolka jubbada hoose dowlada isdabajooga oo ilaa iyo soon ilaa iyo hadda socoto aad baan ugu mahadlaynaa maktaba dacwa ama waaliga gobolka ama makaatiibta gobolka hadda raata dhow xamla dacwo ayaa la soo khatimay degmada kamsuuma ragga ka sii horreeyay hadda waxay marhayn tuulooyinka iyo baadiya ay ku jiraan raggii daraata hadda dowladda loo soo qatimay ayagana dacway ka wadaan tuulooyinkii ayagana hadda guryahooda kuma naqinin waxaan rajaynaynaa gabdhaha baryahan dowladan loo haayay inay ka muuqato bandhiga maanta ay soo bandhigeen wixii ka dambeyn ay muujiyaan ayaga ay qaataan wixii ka dambeynna ay gaarsiiyaan ayna dhammaystirtaan oo ilaa muddo arrintaas ay wadaan kheer allaa siiya matabkii maadaama hadda yiri maktabkii dacwadaas yiray waxaa ku dhaafeenaa macallimiin si ay u siyaadsadaan oo arrintan lisoo wado iykana waxaan leenahay ilaahay ka abaalmariyo ajir allah ka siiyo waa soo dhaweynaynaa macalimiintii hadda degmada loogu tagayn waa soo dhaweynaynaa kuwii beryahan juhdi ku bixiyeen waxaan leenahay ilaahay aniga abaal mariyo nabad ku sii naqda degmada jamaama ku soo dhowaada بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن شاء الله تعالى إلهي باكم أحسن مشاركة خيرك بدنات قبلها إن شاء الله تعالى سؤالها كجوابين وقيمها بدنا محايا إلهي سبحانه وتعالى دينتي سايو نصريين iyo xamladii oo macnaha tacdiimul qur-aanka uu waday ustaad cabdalla iyo walaalaha muslimiinta dhan ee jubbata sufla insha allah waa soo dhoweyneynaa waana taageersanahay maxaa yeelay waa kelimatullaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala qolkiisa casiiska ah ayaa lagu weyneynayaa mar walbana in la weyneeyo waa shay muqadas ah khaasatan insha allahu tacaala waxaa bishaaro ah gabdhaha macnaha sida su-aasha ay usoo degdegayaan maxaa meesha ka muuqato insha allahu tacaala timaarti ay soo wadeen tambiyaha lagu sameeyey iyo taqadumka weyn oo ay sameeyeen sanooyinkan macnaha insha allahu tacaala iyo xuduurka ay soo xaadireen maalmahan oo dowladda ay u socotay insha allahu tacaala bacdallaahi way ku mahadsan yihin ayaga iyo macallimiintooda maxaa yeelay juhdi aada u dheer ayay bixiyeen maxayna soo geli doonaan xadiiska nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam gabdhaha waxaa loo guursadaa arbac manaa afar limaaliha walinisabiha walixasabiha walijimaaliha fadfar bidaati diin tarabad iyo daag nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa u fadli badan oo u khayr badan in la doorto tan ahludiinka ah insha allahu tacaala kuwii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ka dardaarmay allah idinka dhigo insha allahu tacaala waxbarashadan barasho kale wax matartee kuwii ka dhaqman allah inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taaxiya ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waxaan u fadhinaa oo meeshaan aan kulankan isugu nimid qaaliga ah maanaa barashadii iyo baraarujintii macallimiintii naftooda noo soo hurtay noo soo lugaysay nana bartay cilmigii maanta wax badan oo naga maqnaa wax badan oo naga maqnaa oo annagu markaas aan u haysanay inaan annaga ugu toosanah marka xagga nuqdada wixiina laga saxay maanta waxaan hadda maqlahayay ilaahay ha barakeeyo gabdho tiradooda aad ay u badan tahay oo laba boqol iyo wax dheer ah inay ka qayb galeen gabdhahaas ilaahay ha khayraad siiyo sideedaba qoyska wuxuu ka bilowdaa aabbiyo hooyo wa waxaa iska leh in macnaha tarbiyadda awlaadda inta badan haweenkaa iska leh insha allahu tacaala marka haweenku guriga caruurta mas-uuliyaddooda inta badan ayaga hayo haddii ay ayagu wax fahmaynin ayagu ay wax garanaynin canugiina wax ma garanayo odaygu waa imaanaya cunug dugsiha la geeyo iskool la geeyo waa horu u socda waa ka tegey laakiin qofkii oo ayaga muraaqabeen lahaa oo ardadii maxaa la dhahay ilmihii wax u sheegi lahaa oo wixii ka sixi lahaa haweenka waay haweenka marka waxaan ku baraarujinaynaa insha allahu tacaala in ay macnaha xil weyn iska saaraan waxbarashada waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaar sida meelaha marka aroosyada iyo waxaas la tegayo haween badan oo aftahan in la helo oo wixii si deg deg u qabto marka insha allahu qalbigiina waxaa usoo jeedaysaan inaad qur-aanka si deg deg u qabataan si deg deg wixii lidiin sheegaa u xafidaan sida ilmaha aad adinku markaasi tarbiyadooda u toosisaan insha allahu tacaala keligii ilmaha raggana waa saaran yahay aabayaashana waa saaran yihiin laakiin adinkaa midda u badan iskale insha allah maanta xafladan aan u fadhino shacaarkeedana wuxuu yahay waratili lqur'aana tartiilan alxamdu lilah ilaahay ayaa ku mahadsan in badan aan soo joognay in badan aan soo soconay waxba waxa tallaababa tallaaba la qaadaa maanta waxay taagan tahay tallaabadan hadda aan joogno qur-aanku in laiska saxo akhrintiisii in laiska saxo nudqadiisii in la saxo insha allahu tacaala marka waxaan idinku dardaarmayaa inta dadaalka aa hayseen in ka badan aa haysaan aadna guri guri u gaarsiisaan guri walba gabadha ka soo baxday canuga gabadha ay dhashay wiilka ay dhashay oo ayada la joogo inay macnaha ku dadaasho in ayada sixi karto insha allahu tacaala أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة وهي إن شاء الله تعالى قبلهن عفيفات كدرسن وحيالا عنكم فرحنا يا غدان سلادينتا جبدا وصلنا هاي وإذنكم فرحسنا هاي محيالي سومالي ذا مركي هوري waxay wakhtiga gelin jireen wiilasha maantana xaqiiqo waaye sida macalinka uu sheegaya intaasoo arday oo dumar ah oo waaweyn iyo yaryar isugu jiro wax xaqiiqa wax la soo dhoweeye waaye saakay horumarna in diinta ilaahay laga doono wax aada loogu farxo waay insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah waa idinkugu ducaynaynaa maadaama odayaashiina aan nahay dumarka meesha joogo ay dhowr qaybood isugu jiraan dad waayeel dad muxuu ahayte hooyooyin ah dad hadda ilmo ah iyo dad dhexdhexaad ah intaba insha allahu tacaala haddii aannaha salaada inta gobolka waa idiintaan iideynaynaa jiilka maanta soo baxayna waxaa la rabaa idinka inaa soo bixisiin xaqiiqo waaye saaka haddii hooyo iyo aabbo guriga ka warqabkiisa la dhaho waa la ogyahay cidda macnaha guriga ka warqabkiisa ku fiican maadaama ilaahay mas-uuliyad badan uu ku saaray xaqi ugu badnaana adigu ilaahay uu ku siiyey marka insha allah aniga waxaan idin dardaarminaa haddii ilaahay yidhaah insha allah xuquuqdaas oo ilaahay subxaana qaadirka uu idinku andoonsaday inaad sida xaqa ah u gudataan tan kale insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah horumar diinaa laga doonaa moogiyo teknolojiya iyo tibtob iyo balaayo lagama doono hooyada hadday guri diineed ay ka dhigto aabbaha way kaga fiican tahay lianno aabbaha ka warqabkiisa waa yaryahay hooyada laakiin xaqiiqa waayo guriga hadday mushaarakayso wax badanaa u soo baxaya waxay ogaanaysaa midka dhexdhexaadka ah midka mustawaha fiican joogo midka ebirka ah laakiin aabbaha waxaa laga yaabaa guriga inuu ka tago oo intaasba uusan ka warqabin wayna dhacdaa inta badan marka insha allahu tacaala haddii ilah yidhaha maadaama maanta waqtigan ilaahay uuna nooleeyey oo aan nahay dad diintii ilaahay u tartamaya wa fii daalika falyatanafas ilmutanaafisuun
ustaad cabdalla cabdallah ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay gabagabada dowradda isagoo ka warbixiyey tirada dadka faa'iidaystay dowradan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى يكم حسن نصر تقليي ولجيت كيني إيو أهداف تيني إن سدي ربنا أو قرشينا يو سكفي عنه وصور تقليي أنتاس كدب ما أنتو حوفدين هل كان اختتام xamladii ahayd xowla tacdiimi alqur-aan qodobadeeda qaar ka mid ah in meeshan lagu soo xiro oo ahayd xamladaas waxyaabaa lagu qaatay ama loo qorsheeyay waxaa ka mid ahaa sida nadwa oo qur-aanka ku tacalluqday fadaaishiisii iyo tartiilintiisii in loo akriyo qur-aanka allah subxaana wa tacaala sidii lagu soo dejiyey sidaas oo kale nadwadaas nafteedii waxay hordhaac u ahayd dowra oo ubay ibnu kacab lagu magacaabay litasixiixi tilaawati alqur'aan ka qaybqaateen dadka degan magaalada jamaame rag iyo dumar isla dowro kale ayadana khaas u ahayd mucaalimiinta qur-aanka ayagana sidaas oo kale duruus ay ku qaateen durqu tadriis iyo waxyaabaha ay ka dhexeeya ayaga iyo ardadoodii qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen muxaadarooyin kale sidaas oo kale xamladaas waxaa la rabaa in saddexdaas qeybood hadda marka noo xirmaan isla beri insha allahu in la furo haddana xalqo kale lagu magacaabay xalqatu caasim alkuufi ayadana mucaalimiinta qur-aanka khusayso oo loogu talgalay in ay socoto toddoba bil ilaa sideed bil taqriiban ayadana insha allahu ay u ahaan doonto haddii laa yidhaahdo hordhac macat alimaamu sakhaawi liliqiraa'i walijaazati bisanad dowladaas ama xamladaas oo shicaarkeedin uu ahaa waratili lqur'aana tartiilan ayaa maanta u fidhaynaa ikhtitaamkeed dowladaas munafidiinteed ama dadka qabanaya waxay ahaayeen oo mudarisiinta ka ahaa mucalimiin quraa ay ka socoto macadka alimaamu sakhaawi oo maalmahan magaaladan marti ku ahaayeen dadka loo qabtayn waxay ahayn reer jamaame jamiican mas-uuliintooda salaadiintooda ardadoodii iyo rag iyo dumar aan loo kala harin way noo socotay usbuuc taqriiban awalan waxaan leeyahay mucalimiinta muqri'iintii ay mushaarakeeyeen ardadan hadda gabdhahan horta ay fadhiyaan iyo kuwo kale rag ah mucalimiin ay u ahaayeen shukran jazaakum allahu khayran juhdiga aada bixiseen dadaalkii aada samayseen oo habeen iyo maalan saacad walba aada u taagnaydeen in dadkan muslimiinta ah walaalaheenna ah intii tabartiina ah aada ka saxdaan oo aada ku maxadsan tihiin allah subxaanahu wa tacaala ajarkiini ha badiyo camalkiinan ikhlaas ha idinka dhago cumrigiina ha idin barakayo sidaas oo kale macallimiintu waxaan leenahay runtii xilli ay istiraaxo ku qornaayeen hal sano ayaa daraaso u socotay xilligan oo kale mucallimiinta way nasan jireen intii ay nasan lahaayeen ayaa waxay idin soo hureen wakhtigoodii oo istiraaxada ku qornaayeen ayaa idin siiyeen tadiixatu nafsin way sameeyeen habeen iyo maalin way taagnaayeen runtii way dadaaleen khayr allahsi macallimiintaas sidaas oo kale waxaan leeyahay mushaarikiinta oo dowladan mushaarikeeyeen oo martida loo ahaa ciidankana jazaakum allahu khayran sida aada u soo dhoweyseen mucallimiinta iyo diyaafadoodii iyo xuduurkiini daraasada oo aan loo kala harin waxyaaba aan la yaabnay waxaa ka mid ahaa dadka dowladda mushaarakayn jireen waa hooyooyin oo da ah oo cid xilligaas ku kasabtay aan jirin markaay magleen in khayr meesha ka socdo ay iska imaadeen marka waxaan leenahay idinkana miisaankiin allah idin saar cilmigii aada meesha ka faa'iideen cilmi barakaysan oo cilmu naafic allah idinka dhig sidaas oo kale mas-uuliyiinta mushaarakeeyeen ardadana ka mid ahaayeen qaabanqaabadeedan haddana marka horen ay ku jireen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa muslimiinta wanaagga aada u hor istaagdeen oo habeen maalaan u fikraysiin idinkan cimrigiina allah barakay xalaqaadkeeda waxay ahaayeen tiradoodii saddex iyo toban xalaqo oo gebdha xaggoodii ah iyo laba iyo toban xalaqo oo regga xaggoodii ah marka laisku dar waxay ahaayeen labaatan iyo shan xalqo habeen iyo maalan laga bilaabo laba iyo tobanka subaxii ilaa habeenkii laga gaarayo laba saac ayaa daraasada noo socon jirtay mucallimiintan waxay ahaayeen mad xisadan ka baxa mad kale sii aad oo macalinka ugu yeer afar xiso shan xiso ayuu ku qornaa yowmiyan ardada ka qayb qaateen tiradoodii gabdhaha xaggooda makala dhah waxay ahaayeen laba boqol afartan iyo saddex raggana waxay ahaayeen laba boqol iyo sideed gabdhaha ayay badnaayeen cadad ahaan marka laisku daran waxay ahaayeen afar boqol konton iyo kow arday oo mustafiidiin haadihi dowra ayaa tiradooda intaas ahayd xagga iqbaalka markaan fiirino dowraadkan oo kale waa soo qabanay war badan iyo amaakin fara badan iyo walaayaad fara badanaan kusoo qabanay runtii waxaan dhihi karnaa dowladan waa awalu dowra oo cadad intaas la eg ay mushaarikeeyeen oo dadka noocyadoodii marka la fiiriy sida ay yihiin oo aan loo kala harin magaalada oo dhan waxaan dhihi karnaa cadadkaas iyo noocyadaas dadka ay ku koobnaayeen waa laa yuuraa mithlu hadda ka hor mina soo marin marka waxaan leenahay iqbaal fiican oo qabuul wanaagsan ayaa kala kulanay reer jamaame dowladan iyo xuduurkooda iyo sida ay u danaynayeen oo codsigooda uu yahay hataa xagga ardada badankooda ay leeyihiin haddii dowladan ay noo socon lahayd bil iyo ka badan ayaa ficnayd waa sah dowladu waxaa loo qabtay waa intaas in dadka lagu dareensiiyo in ay baado ka maqan tahay markay ogaadaan si ay u raadsadaan ulajeedka dowladu waa tambiihaad buraarjiin inaad dhahdaan sidaas waa la rabay qof walba marka la dhahay suuratulfaatixa akri oo habeen imaalan ku tukun jiray salaada ku akrin jiray markii ay la noqotay sidii akrin jiray mad aan saxsanayn ayaa dowladu wanaaggeeda iyo waxtarkeeda dareemeen markaas ayaa tamaniyey qof walba in lasii wado cabaar laakiin wakhtiga loogu targalay dowlada waa intaas kadib waxaan rabaa inaan u bashaaray reer ahl jamame dowladu way noo dhammaatay mid ka mid a ganacsatada dowladda ka qayb qaatay ayaa sharaxaya waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmed maxamed doomiyaha ganacsatada degmada jamaame oo ka mid ah ardayadii dowladda tasbuuca socotay wax lagu baraayey jazaaka allaahu khayran culummadii tasxiixu alqur'aani alkariim oo xambaarsaneeday oo ilaahay subxaanahu watacaala oo noo fududeeyey aan ku baranay dowladaasa oo haddana aan leeyahay jazaaka allahu khayr miisaankooda xasanaadka allah saaro iyo maktabu dacwa oo soo as-aasay oo meeshaan insha allah nagu kulmiyo asaga nagu soo barbaariyey jazaaka allahu khayr ayaan leeyahay waxaan kaloon sheegayaa intii aan ganacsatada aan ku jirnay dowladan waxaan leenahay culummadii oo noo timiday safarka dheer noo soo gashay miisaankooda xasanaad allahu saaro toddobadaas maalmood dowladii way nagu yar tahay waxaan ka faa'iidnay waa waxaad hadda ka hor aan arkin oo dowladda aan lagu akhranin kitaabo badan lagu soo akhriyey laakiin insha allah sheekha walaalkaas uu sheegay toddoba bilood ayaa la akhri doonaa toddobadaas bilood insha allah waxaan rajaynaynaa in oo ay kasoo bixi doonto ganacsatada aniga ka mid ah guddiga ganacsatada iyo ganacsatadeeda waxaan ka mid waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan culummo wax akhriso wax dadka wax fahansiiso diinta islaamka in la barto oo qur'aanka kariimka la barto oo dadka la baro wax ka fiican adduunya iyo aakhira wax lagu liibaana iyadaa ka mid ah waxyaabaha kale waxaa weeye maalaayacni waaye ugu dambayntii haweenka ka faa'iidaysta dowladda ayaa iyaguna la hadlay warbaahinta halkan waxaa nooga socday walaalayaal dooro qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala siduu u soo dejiyey ayaa nagala saxay horay waxaa weye waxyaabo badan ayaa naga qaldanay waxaan ka dhex aragnan qiraa'aadka walaalahayna aad iyo aad ayay noogu fikireen waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala oo noo keenay walaalahayna quraadda ah nooga saxaye qiraa'aadka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ka bacde waxaa kalaa u mahad celinayaa walaalahayga ducaadda ah dhammaan walaalaha mujaahidiinta ka qayb qaatay hawshan ilaahay subxaana watacaala miisaankiina ajri iyo xasanaad ilaahay subxaana watacaala ha idinka siiyo waxaad noogu fikirteen waxaa hooyadiina iyo aabbihiina dhaleen oo kale mar walba noogu fikraysa inaad u taagantahan waayo dad badan ayaa haysanin maanta nimcada aan haysan nimcatul islaam waliimaan ilaahay baa ku mahadsan waxaa kalaa halkan aan leeyahay quraadayna qaaliga ah qiraa'aadka naga saxay qur'aankan aqrinayni qaladaad ayaa ku jiray khaadirow allahayow quraadayna qaaliga ah qiraa'aadka naga saxay qaarkooda noobadiyo quwadaad sarraysi maanta halkan waxaan ka sheegi rabaa inta maalin oo noo socotay doorada doorada waxay noo socotay shan maalimood waxaan ka fahanay wax badan oo ka mid ah qur-aanka oo noo saxay maasha allah waxaan leeyahay dadkii naga saxay aad ayay u mahadsan yihiin waxaa noo socotay dooro shan maalmood ah dooradaas waxaan ka faa'iidnay faa'iido weyn oo ah tasriixul qur'aan alkariim qur'aankeena oo nagala saxeeyey aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin macallimiintii oo dooradan noo soo xireen maanta doorada waxay taagan tahay maalintii shanaad waxaana ka faa'iidnay faa'iido weyn waxaana ka mid ah suuratul faatixa ilaahay waa ku mahadsan awood maliin annaga ilaa bilaahi alcadiim allahum baa iskale oo meeshaan ugu kulmiyey dooro oo maasha allah oo baryaha waxaa noo socotay oo qur-aanka lagu saxayo nuqdiga ayaa noo socday maasha allah boqolkii boqol aad baan ooga faa'iidnay waxaana garanaynin iyo waxaan garanaynaba insha allah waxaa igu cajaacay badneed waa meeshuu qur-aanka meeshuu ka soo baxayo ayaan aad uga faa'iidoon la tacajabay sidaan u akhrinayey iyo siday curummada doorka maanta noo keeneen way kala bedelneed
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaana caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan inagoo isku duuban sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو